xukuumaddu waxay heshiis hordhac ah ama m o u ay la gashay shirkad sahmisa biyaha dhulka hoosteeda ku jira oo ay soomaalidu leedahay waxaana qorshaheennu yahay qorshaheennu wuxuu qorshuhu yahay in labaatan iyo afarta bilood ee soo socda dalka oo dhan la sahmiyo iyadoo la adeegsanayo satellite satelliteyadu waxay soo ururinayaan xogta biyaha hoos jifa dhulkeenna dhulka soomaaliyeed iyo muggoodaba waxaa kaloo aan abuuraynaa in khariidadda biyood iyo tuse electronic ah oo sheegaya meesha xaqiiqda ah oo biyaha ay ku jiraan arrintani waa qorshaheenna aan mar walba ku soo celcelinno oo ah la dagaalanka gaajada iyo fakhriga